إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qaraxya lagu baagsaday mas-uuliyiin iyo askar ka tirsan dowladda federaalka waxay ka fuliyeen magaalada muqdisho deegaanka ceelasha biyaha iyo gobolka shabeellada hoose nin ganacsade ah ayaa lagu dilay magaalada gaalkacyo oo xarunta gobolka mudug faahfaahin ayaa laga helayaa weerar xalay ciidamada maraykanka iyo maleeshiyaadkooda bangaraaf ay ku qaadeen deegaanka mubaarag ee gobolka shabeellada hoose guddiga maaraynta fatahaadaha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmud u sameeyey dadka ay saameeyeen fatahaadaha ee ku nool degmada sablaale ee walayada islaamiga ah ee shabeellada hoose waxaa weli dalka imaaraadka ka soconaya baroordeeqda loo sameynayo saraakiishii lagu laayay weerarkii dhowaan ka dhacay magaalada muqdisho dowladda federaalka ah ayaa mamnuucday in mootooyinka lala raaco hubka iyadoo wadayaasha mootobajaajta ay sheegeen in ciidamada dowladda federaalka ay si xooga ku raacayaan mootooyinkooda odayaasha iyo waxgaradka gobolka gadow ayaa bogaadiyey weerarkii ka dhacay xerada gordon ee lagu laayay saraakiishii dowladda imaaraadka khilaaf ku aadan maamulka hawada ayaa soo kala dhex galay dowladda federaalka iyo maamulka somalilan دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qaraxyo la beegsaday mas-uuliyiin iyo askar ka tirsan dowladda federaalka kuwaas oo ka kala dhacay magaalada muqdisho deegaanka ceelasha biyaha iyo gobolka shabeellada hoose haddii aynu ka horeyno dhanka gobolka banaadir rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax la beegsaday guri uu xaafada taleex ee degmada hodan ka degan yahay dufle oo ah senatar ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay qarax la beegsadeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalk oo ku sugnaa deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho ciidamadan ayaa qaraxa lala beegsaday xilli ay lugeynayeen waxaana gaaray khasaare kala duwan sidoo kale rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala qarax la beegsaday guri uu degmada janaale ka degan yahay mid kamid a guddoomiye waaxeedyada ugu magacaaban dowladda federaalka kaas oo lagu magacaabo jalani show bariiste guddoomiye waaxeedkan qaraxa lala beegsaday ayaana waxaa soo gaaray dhaawac nin ganacsade ah ayaa lagu dilay magaalada gaalkacyo oo xarunta gobolka mudug cabdiraxmaan beder ayaa ka waramaya magaalada gaalkacyo iyo xarunta gobolka mudug ayaa laga soo sheegayaa in mar kale waalkaasi ka dhacay dil loo geystay nin ganacsade ah oo ka mid ah bulshada ku dhaqan magaaladaas tahliil xaaji aadan ayaa lagu magacaabaa ninkan ganacsada ah ee lagu dilay magaalada gaalkacyo iyo xarunta gobolka mudug waxauna ninkani ka mid ah ganacsatada muddada fog ganacsiga ku leh magaalada rag hubaysan oo wata gaari nooca raaxada ayaa la sheegaa inay geysteen dilkan waxayna ku dhex toogteen goobtiisa ganacsi iyadoo ugu dambeyn ay iskaga baxsadeen halkii ay dilka ka geysteen dilkan ayaa loo badinayaa inuu salka ku hayaano qabiil sida ay sheegayeen dad ku sugan magaalada dilkan ayaa loo badinayaa inuu salka ku hayaano qabiil sida ay sheegayeen dad ku sugan magaalada waxaana gaalkacyo muddooyinkii lasoo dhaafay kusoo badanayay dilalka noocan ah
faahfaahin ayaa laga helayaa weerar ay xalay ciidamada maraykanka iyo maleeshiyaadkooda bangaraafta ay ku qaadeen deegaanka mubaarag ee gobolka shabeellada hoose waxaa ka waramaya cabdifataax faarax
wararka naga soo gaaraya deegaanka mubaarag ee shabeellaha hoose ayaa sheegaya in xalay saqdii dhexe halkaasi kusoo degteen ciidamo maraykan ah iyo kuwa bangaraafta ee uu maraykanku ku adeegto halkaas oo ay dhibaato ugu geysteen dad shacab ah ciidamadan ameerikaanka iyo kuwa soomaalida ee la shaqeeya loona yaqaan bangarafta ayaa qalqalgeliyey dadka deegaanka xilli ay hurdageen iyagoona rabay in halkaasi ay ka geystaan dhibaato daran inta la hubo hal ruux oo dumara ayay dhaawaceen guryo shacab leeyahayna waa ay burburiyeen ciidamadan aarbushaada u yimid deegaanka ayaa hal mar ka war helay weerar uga yimid rag ka tirsan al-shabaab oo isku dhaarsaday in ciidamadan soo weeraray deegaanka ay iska caabiyaan iyagoona dagaal kala hortegay ameerikaanka iyo dabadhilifyadii la socday rasaas muddo kooban socotay kadib ayaa sababtay inay deegaanka isaga cararaan ciidamadii hubantaha ee soo duulay iyagoona loo saariyey khasaare baaxad leh saaka aroortii dadka oo gaaray goobihii la ysku fara saaray iyo jidkii ay ku carareen ciidamada maraykanka ayaa lagu arkay faashado dhiig iyo xinjiro muujinaya khasaaraha gaaray haddaba dadka deegaanka iyo gobar ay dhaawaceen ciidamadii huwanta ah ooan waraysanay ayaa inooga warbixiyey sida ay wax u dhaceen xabadda aniga oo musqusha u socda oo albaabka soo furayo markaas habad ma dhi'in kuba'diya markaas habad soo tuureen ha gaal gaalada soo tuurtay gaalla waxa i waxa iisoo tuureen maahane dadka kalan iyo kan wax ma gaarin saas u dhahaan gacanta iyo kelida waxa ii gaartay horsaan ah gacantana waa ka dhahdaxday waa gaalasha soo weertay oo baktigooda iyo wahooda waa qaateen alxamdulilah mujaahidiintan maasha allah ii kena ilaaha guul siiye iska dha-yaana
hadda xaalkaa waa sidee
waxtahay shidhaamankii oo bangaraasayaan weeraraan alxamdulilah ilaahay waa noo gargaari sida weeraraan magaalada markii hagaayaan ragana ku rumaan waxay dhaheen istaag isdiid waa lagu warhaay marka istaag isdiid ahaayaan habada waa lagu bilaabay oo yay ku leeyihiin istaag oo isdhiib ha ragaasaa leeyihiin waan gar waaba lagu warhaaye habadii meesha ku bilaaway waan gar marka habeenla aheeday rasaastii meesha ku dhacday horta iyaga waxaa ka baktiyay daawacoodii oo baktigooda cabdibadaha gudaha usoo geliyeen meeshii habada ka dhacdiyaa keeneen wahooda meeshay ka saarteen tulus say u baxeen maba joogsineenba waa arareen saacad saacadda goormee ku beegneed marka weerarka dhacay weerarka madi dhahaay tolowsa waan gar iyo bara aheed sideed saan waa dhaqaaqeen nuskaasaa hoogo dagaalka iyo wixii waktigooda dhaawahooda qaadanayaan si kastaba ciidamada maraykanka iyo calooshadu shaqaystayaasha soomaalida ee uu ku adeegto ayaa sidan oo kale horey isugu dayay inay dhibaatooyin ka geystaan deegaano lagu maamulo shareecada islaamka balse ay fashil iyo guuldaro kala kulmeen weerarkii xalay fashilmay ay mubaarak ku soo qaadeen ciidamada ameerikaanka iyo kuwa bangaraafta ayaana qeyb ka ah weerarada qariska tuurnimada ay ku doonayeen inay ku carqaladeeyaan amniga ka jira wilaayaadka islaamiga ah guddiga maaraynta fatahaadaha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmud u sameeyey dadka ay saameeyeen fatahaadaha ee ku nool degmada sablaale ee walayada islaamiga ah ee shabeellada hoose waxaa faahfaahinaya cabdiqaaliq macali cabdiweli
kanaalka kataa'ib al ikhbaariyaha ayaa soo saaray muuqaalkii labaatanaad kaas oo lagu soo bandhigayo gurmad fatahaadaha xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo raashin qaybin ka sameeyey degmada sablaale iyo deegaanada hoos yimaada ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose filimka qaybihiisa hore ayaa lagu soo bandhigayaa dadkii la gaarsiiyey gurmadka iyagoona ka warbixinaya dareenkooda farxadeed ee ku aadan raashinka loo keenay anigu magacayga waxaa la dhahaa qoraash amar cabdi yaa laydhahaa oo waxaa degan yahay hawaaye alxamdulilah biyana baabi iyo mujaahidiinta culammada maanta waxaa noo keeneen raashin fara badan aan ku farxanay aad iyo aad raashinkana waxaa ka mid ah sokor bariis bur timir ah alxamdulilahi rabbilcaalamiin ilaahow gaaladan buurkan saaran dab allah ka kiya ayakana guul allah ka siiyo inaad noo tagaan baraaw dhexdeed nooga soo adeegaan mujaahidiinta allah noo kaso ilaahay falligiisa
magacayga waxaa la dhahaa maxamed cabdimiyow dadka waxaanahay oo biyaha soo barakaciyey waxaa joognaa deegaanka deegaanka xawaay waxaana soo gaareen walaayadda gurmudka walaayadda waxaana nila siiyey raashin sokor haaf sokor haaf bariis laba saddexal saliid laba kiilo tamer mujaahidiinta ilaahay kora ka dhig gaalada allah jebiye
sidoo kale waxaa filimka lagu arkayaa dadka oo qaadanaya raashiinka la siiyey iyagoona mootada saddex lugaaleyda ah ku raranaya kataa'ib al ikhbaariya ayaa wadda dadaalka ay ku bixinayso soo saaridda aflaamta noocyaheeda kala duwan iyadoona maalmihii u dambeysay sii xoojisay soo saaridda aflaamta gurmadka loo sameeyey dadka ay fatahaadu saamaysay waxaa weli dalka imaaraadka ka socda baroordiqda loo sameynayo saraakiishii lagu laayay weerarkii dhowaan ka dhacay xerada gordon ee magaalada muqdisho maxamed sheekh cali ayaa ka waramaya waxaa weli baroordiq xoogan ka socota imaaraadka gaar ahaan magaalada abuudubay ee dalka iskutagga imaaraadka carabta kadib markii weerar lagu qaaday saraakiil u dhalatay dalka imaaraadka iyo kuwo kale oo markii la weerarayay ku sugnaa xirada jenaraal gordon halkaasoo imaaraadka looga dilay saraakiil sare ugu sareeyay moxamed mubaarak al mansuuri oo ahaa sarkaal sare isku haystay dalalka soomaaliya iyo yemen baroordiiqa loo sameeyey saraakiisha lagu laayay magaalada muqdisho ayaa shalay ka dhacday magaalada abudubay waxaana kasoo qayb galay moxamed buni saa'id oo ah nin ku caanbaxay dhibaateynta muslimiinta isagoona jeelasha u taxaabay hormuudka bulshada sida culimada diinta islaamka ee ka dhiidhiyey fasaadka uu halkaas ka wado sidoo kale waxaa kasoo qayb galay baroordiiqa gaashaanla deyb sakda al nucmaani oo ah taliyaha guud ee ciidamada dalka baxrayn axaddii aynu soo dhaafnay oo taariikhda hijiriyada ku beegneed sagaal iyo labaatanka bisha rajab sanada kun afar boqol shan iyo afartanka hijiriyada oo waafaqsan tobanka bisha aynu ku guda jirno ee februaayo sanada laba kun afar iyo labaatanka dagaalyahan inaqamaasi ah oo ka tirsan guutada istishhaadiyiinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar indhaha caalamka soo jiitay oo ay ku daateen saraakiil imaaraad ah mid u dhashay baxreen iyo calooshood ushaqaystayaal afrikaan ah oo ay soo kiraysatay dowladda imaaraadka carabta weerarkan ayaa bannaanka soo dhigay habaacsanaanta sirdoon ee dowladda federaalka dhanka kale reer galbeedka markii uu dhacay weerarkii najaxay ee lagu qaaday xirada jenaraal gordon waxay shaaca ka qaadeen oo ay farta ku fiiqeen inaan la dhagarsan karin awoodda jihaadiyiinta xarakada al-shabaab dowladda federaalka ah ayaa mamnuucday in mootooyinka lala raaco hubka iyadoo wadayaasha mootobajaajtana ay sheegeen in ciidamada dowladda federaalka ay si xooga ku raacayaan mootooyinkooda cabdifataax faarax ayaa ka waramaya maamulka gobolka banaadir ee dowladda federaalka ayaa soo saaray amar lagu mamnuucayo xirashada faysmaska qaadashada koofiyadda iyo inay bajaajleydu qaadaan askarta amarkan oy dadka caasimadda ay la yaabeen ayuu maamulka gobolka banaadir soo saaray si isu muujiyo iyadoo la sheegayo inuu ugu gol leeyahay inuu ku qariyo fashilka amni ee ka haysta caasimadda faysmaskiga oon wada ognahay in badanaa ay qaataan dhakhaatiirta iyo sidoo kale in looga hortago faafidda fayriska korona iyo fayrisyada kale ee gudba dhanka kale wadayaasha mootobajaajka muqdisho oo dhibano u ahaa askarta dowladda federaalka ayaa mar kale maanta markii go-aanka la soo saaray soo food saartay cabsi ay ka qabaan askarta xoogga kaga raaca mootada dadka ayaa sheegaya in qorshahan uu yahay mashruuc la rabo in meesha looga saaro wadayaasha mootobajaajka waxaana ay sheegayaan hadday run ka tahay dowladda inay askarteeda ku amri lahayd inaysan raacin mootada haddii la arko askari saaran mootana la xirayo haddaba bajaajleyda oo warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyey sida ay u arkaan amarkan alistiisa wata ay dowladda federaalka ay soo saartay una roon una daran bajaajleyda muqdisho
inay marka hore oo ciidamada maarata inay dhado ciidamada inay dhaxdaa la rabaa mooto ma raaci kartiin qof bajaaj waa qof iska maskiin oo xamaalinaya waaye qof xalay ilaa haddeertaan maarata oo xalayna furan iyo wax ilaalinaya oo subaxdii soo degay inaan dhahno maarata mootada ma raaci kartid middaas hore hore hore hore ugu dhawaaqa dawladda hore u socon weyse haddana lagama yaabo maarata inay arrintaas ay hirgasho annagana mar walbo inaan qaadno oo ku khasbannahay waana qaadaynaa sababto waxay tahay ninkan macnaa asbaab aa ku diida ma ma lihid maxaa yeele nin hore wata waaye oo ku baryi maayo horay uu wataa haddaa diid wax walbaa ka suurtooda inuu ku dilaa dhow waa baxsado leeyahay qof kuu soo qabanaysna mala kii koofiya aan la qaadan la yidhaahdo waxaa jirta koofiyada koofiya sunnooyinaa jirta oo sharaacada islaamka ay bannaynayaan waxaa jirta koofiye kale oo kuwa ay oo reer galbeedka ay isticmaalaan hala kala saaro koofiyada waxaa imaan kara berri maanta koofiya lama qaadan karo daata koofiya sunno lama qaadan karo waa astaanta islaamka lagu garto koofiyada oo sunnada ah tan labaad waxay tahay berri waxaa imaanaysa camaamadaha ma la qaadan karo camaamadaha naftigooda waxay noqon karaan sida indhashareerka kale noqon karaan facemaska facemaska haddayna soomaalida ma aysan qaadi jirin waa cudur jira awgiisa loo qaato sidii cudurkaa loo fogeyn lahaa markii la yidhaa facemask aan la qaadan nin xanuunsan markii bulshada lagu dhex dayo wuxuu abuurayaa adiga waxaa raadinaysa xanuun daweysaan rabtaa markaa tiri facewaas ma la qaadan karo ee xanuunaa fidanaysaa marka waxaa ilaa habboon ani in bulshada cuburka laga dhaafo wax walba state state waa iyagaa imaanaya in bulshada aan macnaha amrada qallafsan hal mar lagu soo oo lagu soo rogayo ani waxaan u arkaa inay wax qaldan yihiin aad iyo aad waan ka xunnaa saaxiib askartaas annaga waa qaadaynaa qasab waaye sababtee majaadiliyaa naanay nafteenaa jecelnahay askarta hadda inta lagu qabata naqaadna waa qaadaynaa ayaka inay soo saaraan waa amar ay dhahaan askarta bawata ma raaci karto marka annaga dowladdaas waa ku fududaata arrintaas annaga waxaa diidana qorigaasa ujeednaabe baalotaana la naqsinaabe marka qorigaas daa ujeedna ma arag annaga waa qaadaynaa saaxiib macan dowladda waxaa ugu badanaa inay askartaas ayaga la hadlaan annaga nala hadlin si bajaadila lama hadli karaba dowladda askarta ha hadasha ayada Ah, waa kaas si kastaba askarta dowladda federaalka ayaa bajaajyada muqdisho xoog ku raaca iyagoo bakdin ka qaba inay ku lugeeyaan wadooyinka muqdisho mana raaci karaan bi'eelada iyo gawaarida kale bajaajleyda muqdisho ayaana dhibane u ah askarta dowladda federaalka maadaama si xooga ay ku raacaan mootada haddii loo diidana ay sidaa ku dilaan bajaajlaha odayaasha iyo waxgaradka gobolka gedo ayaa bogaadiyey weerarkii ka dhacay xerada gordon ee lagu laayay saraakiisha imaaraadka waxaa faahfaahinaya maxamed mudey tan iyo markuu dhacay weerarkii lagu laayay saraakiil ka tirsan dowladda imaaraadka waxaa iska soo dabadhacaya dadka soo dhoweynaya howlgalkaasi oo lagu laayay saraakiil badan odayaasha iyo waxgaradka gobolka gedo oo warbaahinta alfurqaan la hadlay ayaa si kal iyo laab ah u bogaadiyey howlgalka oo uu fuliyey mujaahid ka tirsanaa xarakada shabaabulmujaahidiin nabadoon cabdulaahi ansaari afhayeenka odayaasha dhaqanka islaamiga ah ee gedo ayaa sheegay in dad badan oo muslimiin ah oo dunida dacaladeeda kala jooga ay ku farxeen tallaabada laga qaaday saraakiisha imaaraadka oo dhibaatooyin badan ka geysatay soomaaliya iyo yemen waxaan aragnaa waajib ay ahayd inay ummadoo dhan u istaagto yaa walaal qulubta muslimiinta shaafiyey iyo intii ku tabantaabisay ay u istaageen taas baana waxay keentay in qulubta mu'miniinta ilaahay subxaana wa tacaala qaar badan oo ka mid ah oo adduunyada daafaheeda kala joogo ay maaragtaa ku caafimaaddo ay ku bishaaraystaan uguna hambaliyeeyaan mujaahidiinta soomaaliya jooga ama bariga afrika jooga taas marka waa waajib muslimiintoo dhan laga rabay ayna tahay inay dadkoo dhan u istaagaan dad islaam ahaan nahay dembi kaamaanan gelin dulmi kuguma aanan falin duunyo kaamaanan dhicin dalkaaga ma aanan tegin waxaad doonaysee maqan duulaanka u soo tahay yuhuudda ugu danaanini muqdishona u soo degi ma adan garan maqruun yahow run ahaantii waa waxa ay maaragtaay ay ummaddu wada arkayso qulubtoodana ay ku shaafiyowday nabadoon maxamuud qooje oo ka mid ah odayaasha dhaqanka gedo ayaa ka hadlay waxaa lagu xasuusto saraakiishii u dhashay imaaraadka ee ku baxay gacanta mujaahidiinta waxaa kale oo laga qaadanaya arrintaas nin dembiile ah oo ummadda dembi ka galay oo dalkanaga ka galay oo muslimiinta ka galay caalamka oo yeman soo laqay oo adduunkao dhan muslimiintu ay ka qayliyeen meel walba oo dembiilaho dembiilo weyn ah yaa wuxuu damcay soomaaliya inuu gabaad ka helo marka way u suurogeli weyday midda iyadaa soomaaliyana meel lagu gabada ma aha meel inta dembi la galo oo faraha laga galo oo ummad muslimiina lasoo xasuuqo lagu badbaada ma aha soomaaliya soomaaliya waxaa jooga rag naftooda hurahaya oo dhimashada ka jecel nolosha ka jecel marka ma dhacayso in gabaad laga helo si kastaba ha ahaatee weerarkii xerada gordon ayaa argagax iyo cabsi ku beeray dowladda imaaraadka oo faragelin ku haysa arrimaha soomaaliya iyaga oo garab iyo hiil u ah xabashida itoobiya warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga halfurqaan khilaaf ku aadan dhanka hawada ayaa soo kala dhex galay dowladda federaalka iyo maamulka somalilan iyagoona eeda isku jeediyey mahad cubeyd ayaa faahfaahinaya
khilaaf aad u xoogan ayaa soo kala dhex galay dowladda federaalka iyo maamulka somalilan kaasoo salka ku haya cidda sida rasmiga ah u maamulaysa hawada soomaaliya ayadoona ay soo baxayaan xogo hor leh oo la xiriira arrimahaasi labada dhinac ayaa eedeymo kulul isku mariyey warbaahinta kuwaasoo ka hadlaya cidda leh maamulka hawada soomaaliya hay-adda duulista hawada ee maamulka somalilan ayaa shir jaraa'id oo ay qabatay waxay dowladda federaalka ugu jeedisay eedayn la xiriirta fulinta heshiisyo ay horey isula galeen dowladda federaalka iyo maamulka somalilan heshiiskan ayuu maamulka somalilan sheegay inuu dhigayo in labada dhinac ay wada maamulaan hawada islamarkaana dhaqaalaha la qaybsado hadalka ka soo baxay maamulka somalilan oo sii socda ayaa lagu sheegay in muddo lix sano ah ay dowladda federaalku si madax bannaan keligeed u maamuleysay hawada soomaaliya ayna ku takrifashay lacag ku dhow lixdan milyan oo dollar waa sida hadalka loo dhigay waxaa kaloo intaas lagu daray in dowladda federaalka aan laga yeeli doonin inay maamusho hawada dalka dhanka kale war ka soo baxay dowladda federaalka gaar ahaan hay-adda duulista hawada ayaa lagu sheegay in maamulka hawada soomaaliya aysan waxba iska beddelin dowladda federaalkuna tahay cidda sida rasmiga ah u maamusha hawada soomaaliya sidoo kalena fasaxda duulimaadyada dowladda federaalka ayaa iyadoo u jawaabaysa maamulka somalilan waxay ka hadashay hadal ka soo yeeray maamulka somalilan oo ahaa inay la soo wareegeen maamulka hawada waxayna hadalkaasi ku tilmaameen mid waxba kama jiraan ah waa sida ay hadalka u dhigayaane khilaafka la xiriira maamulka hawada ee u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamulka somalilan ayaa ah mid aad u xumaaday tan iyo bilowgii labada kun afar iyo labaatanka xilligaas wixii ka dambeeyey waxay dowladda federaalku hawada soomaaliya ka celisay laba duulimaad oo ka kala yimid itoobiya iyo imaaraadka carabta kuna wajahnaa magaalada hargeysa warkii ood kale socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilliga waa naga intaa